SBS Radio.
kulankii lagaga hadlayay ama wacyigelintii lagaga hadlayay arrimaha maandooriyaha ee aad dhegaysanaysay maxaad ka faa'iidaysatay oo aad ka dareentay kulankaas bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa faadimo axmed cilmi aan runtii aad iyo aad faa-iido weyna aan macnaha aan ka qaadnay oo aan aan macnaha aan ka fahanay runtii waxyaabo badan aana u malaynaynin inuu macnaha ilmaha waxaas lagu arki karo inuu macnaha ku jiro hadda waa fahansannahay waxaa ka mid ah ilmaha markii ay maaragtay indhahooda gaduudan yahay oo kale waxaa ka mid ah in maaragtay ay agressive oo kale yihiin waxaa ka mid ah sida maaragtay maxayta cuncunka iskiinkii oo isbedelay oo maxay hayto waxaa ka mid ah maaragtay waxyaabo oo maxay hayto maskaxdoodiiba aysan kula joogin maanta dhan waxaad dhahaysa inaysan ku fahmi karin maxay hayto haddii ilaahay kuu roon yahay waxyaabo badan runtii oo maaragtay oo markii hore keliya waxaan u qabi jirnay inuu qofka dhacdhacayo ama maaragtay oo maaragtay waxyaabo kaloo khaas ah laakiin hadda runtii xoogaa wax fikrad fiican waa ka haysanaa hadeerto
markii aad eegtay qaabka uu u soo jeediyey doctoorku ninka jeedinayay kelimada ma jiraan wax aadan markii hore xusuusnayn oo ama aadan dareenkaaga ku jirin oo si gaara hadda aad dareentay inay inay jiraan xagga isticmaalka maandooriya
haa waa jiraa sida uu macnaha daraaga oo kale markuu kasoo qaaday kaniiniyada oo loogu talagalay macnaha jirooyinka qaarkooda asagana kaas uu keeni karo macnaha maandooriyaha maxay hayto sida qofka inuusan hal dhakhtar uusan ku istaagin oo dhakhtiro kale different dhakhtarisa oo macnaha uu kala warwareegayo maxay hayto runtii waxyaabo badan oo waxaa jiro
dhanka kalete khatar markii hore aadan khatar aadan daraaga ku aqoonin oo maanta markaad dhegaysatay aad dareentay khatar inay tahay iyadana ma jirtaa ood ka xusato
runtii horta wax walbaba khatar horta maandooriya haddii la tahay runtii waa khatar hadda same time waxaa khatarta kale oo hadda aan macnaha hadeerto oo igu soo siyaaday oo ay tahay waxay tahay maxay hayto in maaragtay ilmihii oo kontaroolkoodii maaragtay ay aad adiga aad kontarooli karin laakiin aad u malaynaysid inaad kontarooli kartid oo iyaga they there for you but it's not there inaysan adiga macnaha iyaga kuu ahayn oo aysan kuu joogin maxay hayto iyo saaxiibada khatarta ugu weyn ay tahay saaxiibada saaxiibada ay macnaha ay ku soo macnaha iyaga isolate garayn karaan oo sida iskoolka buuliinka oo kale ilmaha ay ka bilaabato oo khatarta kaasoo kale ka mid tahay iyo iyo saaxiibtinimada sida aysan u rabin in markaad adigu u gashay oo kale aysan macnaha ay ku magacaysan yihiin sida long sleepka oo kale maxay to before waxaa qabi jirnay in long sleepka teenageka oo kale macnaha markii ay soo garow garaynayan inay long sleep qabaan at the same time waxaan ka fahanay inay khatar tahay also ina ilmihii ay maaragtay drownson ay yihiin oo maanta long sleep seexashadina ay keeni karto
waalidka aan maanta ka qaybgelin kulankan faa'iidooyinka aad sheegtana aan dhegaysanin oo kale maxaad u tabin lahayd
runtii waxaan u tabin lahaa meelaha looga hadlo daraaga in ay tagaan soo dhegaystaan si ay u fahmaan macnaha consequensada ciyaalka waxaa laga yaabaa inay normal u tahay ciyaalkii laakiin aysan ahayn waxyaabo badan anigu waxaan ku boorin lahaa waalidka in ay dhegaystaan ama ay maaragtay wax advice ah oo whatever hadday uusgareeyaan ciyaalkoodii haddaysan uusgaraynin way fiican tahay inay fikrad ka haystaan taasaan aniga waxaan u sheegayaa in maaragtay waxyaabo badan fursad badan ay dhaaftay ay haddana dib ay macnaha ay meelo badan ay raadin karaan in maaragtay maanta macnaha waxa aan ka soo faa'iidnay in ayagana ay heli karaan faa'iidadaas haddii ay maaragtay ay runtii waxyaabaha meelaha looga hadlayo ay imaadaan aad baad mahadsan tahay adaa mudan walaal bismi illaahi raxmaan raxiim macnaha magacaygu waa luul cawaale macnaha kulankii maanta wuxuu ahaa runtii kulan aada u faa-iido badan waana uga mahad celinaynaa dadka soo qabanqaabiyey xasan duwe aada u mahadsan yahay mahada ilaahay ka gaartay in barnaamijka uu noo soo qabanqaabiyay aan faa-iidooyin badan ka helnay maxay ahayto waxaan ka faa-iiday aniga luul ahaan early stageska lagu garto dragska ma aanan garanaynin oo ay ka mid tahay macnaha calaamadaha uu sheegay in macnaha indhahoo guduudan cunugo aa ku aragtid inay kuwayt uu noqonayo qolka ku jiraayo macnaha uusan dadka la hadlaynin macnaha stageyo fara badan uu noo sheegay waxaa kaloo aan ka faa-iiday waxaa ka mid ahaa ma aanan garanaynin inuu rinjiga ama baintinka uu yahay drags la qaato siduu noo sheegay sida batroolkoo kale uu tilmaamay ay tahay drags waxyaabahaas fara badan laan ka faa-iidnay waana aada barnaamij aada u fiican u ahaa
ma jirtaa wax khatara oo markii hore markaad imaanaysay kulanka ama kolkii horeba aadan ku baraarugsanayn lakiin markaad dhegaysatay aad khatar aad dareentay oo jirta meelaha qaarkood oo kale waa qataryo badan oo aanan garanayn oo meesha ka faa-iidna way jiraan waxa ugu waxa ugu horeeya waa macnaha cirbadda qofka marka uu inuu markuu disparate yahay wax u baahan yahay uusan kala uu fakaraynin qofka cirbad qof kale uu use garay inuu iska use garaynaayo meeshaasna ay kaga imaan karto qatar infection iyo waxyaabo fara badan inay qabaan qofka qof kale uu qabo sidii cudurka ugu gudbo faa-iidadaas marka ugu horeysa waan ka helnay waxa kale oo aan ka aan ka faa-iidnay waxay tahay inay qatar ay leedahay macnaha inuu qofka xataa noloshiisa uu raqiis u arko sida uu daraagiska uu ka helo uu wax walba naftiisa ugu horaayo soo qatarta kale aan ka faa-iidnayna meesha taasaa ka mid ah waalidka adigoo kale oo maanta laakiin aan ka faa-iidaysanin fursaddan maxaa talo oo aad aad gaarsiin lahayd hadda waa runtii barnaamij aada macnaha qaali ahaa dhaafay inaysan ogeynaa waalidiinta qaar laga yaaba qaar kale inay waxyaaba qaar important ka ah ku mashquulsanayaan laga yaabaa laakiin haddii ay hadda kabacdi maqlaan kulan noocaas ah waxaan uga baaqi lahaa baritaanks inay kasoo qayb galaan ay wax ka bartaan siday u ogaan lahaayeen ilmahooda siday ula macaamili lahayd ama ilmahooda ahaada ilmo kale ahaadan inaan si symptomska la garto calaamadaha oo la garto inay macnaha meel ay ka maqlaan xataa ama haddii ay lacag ku bixin karaan xataa inay bartaan ay ku bixiyaan maanta waxaan ku helnay anaga free laakiin haddii xataa qarash ay noqoto waxaan ku waaninaya waalidiinta inay tagaan ay bartaan ay wax ka faa'iidaan aad baad mahadsantahay adaa mudan walaa
magacayga waxaa waaye adna xasan faarax um, today maxaa ka faa-iiday um, symptomska oo drug abuseka waa la bareeye maxaa noo sheega maxaa aqaanaysid waxaa arkaysid markaa qof drug use garayo um, signs iyo symptomska oo drug oo dadka isticmaala aa noo sheegay dadka uh, saa loo change uh, loo dhahi karo drugska use gareey dadka saa loo um, luur garayn karo oo lagu dhahi karo dada umalaynaysaa saaxiibahaada waaye lagu dhahayo drugska use gareey waan la firsan kartaa waan la ciyaari kartaa ba dadkaa saaxiibahaada ma aho um, long termka um, noloshaada ma keergaranaysid waxyaala rabinaa sameynaysaa lifekaada cheapa u arkaysaa um, drugska uh, qof kalaa use garanaysaa cudur badanaa ku dhacay karo markaa drugska use garanaysid iyo maskaxdaada markaa grow garanaysad markaa ciyaal tahay wuu distrob garan karaa um, growth of your brainka iyo there's so much cudurada ku dhaci karo like um, schizophrenia iyo certain diseases like um, cirrhosis in your liverka iyo waxaasoo dhan uu ka hadlayo iyo um, wadnahaada weynaanayo iyo waxaasoo dhan
waxaa kale khatar badan uu leeyahay marka intaad dhegay markaad dhegaysatay intii ka hor waxaad aaminsanayd wuxuu kaa bedelay ma jiraa khatar badan oo dareentay oo markii hore aadan ogeyn ood hadda ogaatay ma jirtaa ha ani markaa maqli jire marijuana drugskii kale ma umalaynaynin si oo drugs buu ahaa ma aqaanin affectska uu haysan karo iyo throat cancer dadka uu keeni karo iyo um, maskaxda si fiican inuu samayn karin skoolka si fiican maka shaqayn karo dadka oo u fiicnaa mu arkaayo fiicnaanta uu ah dadka oo dhan wuu xasdaayaa dadka oo dhan wuu nacayaa mu arkaayo um, so uu caawinayo familiga aggressive buu u noqonayaa dadka um, communitygiisa wuu iska isolate garanaya um, qof fiican ma uqaanayo like community oo dhan wuu iska baxaya wuu is isolate garanaya qof fiicneen wuu la joogaya and a lot of issues baa la dhacayo markuu um, aqaanin drugska use garanaya hadaya before ma jirtaa wax fikradoo kaloo wanaagsan oo aad ka dareentay oo haddii aad qof isticmaalaya ama dhib sidan oo kale u haysto jidkaad mari lahayd oo kale iyo wax ma jirtaa hadda aad ka baratay ha hadaayato marka marka oo fahmaya marka qof drugs use garanaysa waa umaleyna waa caawin kartaa hadeer maanta doktorka muxnoo sheega hadaa dad aadid oo drug use garanaya maxaa umaleynaysa dadka waa caawinaysa ba dadka muxuu ku muxuu ku muxuu ku rabaa adiga la drugska la use garaysid ku umaleynaya drugska inaa la use garanaysid adi maxaa umaleynaysa qofkan waa ku caawinaya ba in long term adigaa use garanaysid adigu ku affect garanaya so maanta nin um, doctor dhaktarka muxuu noo sheegaa haddaa qof rabtid caawisid adii professional kama ahid qof kale professional ah baa aadi kartaa wuu ku caawin karaa markaas adiga long term ninka waa caawinaysa oo saaxiibtaada qofka waa caawinaysaa and rehabilitation programs ayaa la oo geen karo iyo telephone number yaal program yaal ayaa loo inaa qaatid iyo amb and waraas maxaa loo sheega haddaa qof la joogtid oo drug use garanaysad aa umalaynaysid adii um, trouble aa galaysaa ambulance-ka aadi kartaa um, waa waci kartaa adii arrest marku siinaya qofka marka overdose sameyna wuu dhiman karaa muxuu ku noo sheegay consequenceska oo saaxiibkaada ku dhaci karo markaa drug use garaysid iyo overdose garaysid iyo oo fakarin drugska affectka u heysanayo
ugu dambaynta dadkii aan ka qaybgelin ee fursaddan aad u aad heshay oo kale aan helin maxaa talo ood u jeedin lahayd ani maxaa dhahi lahaa um, programyaal aadi oo drugska loo inform gareeyo internetka xataa a very a lot of resource haysto iyo youtube-ka just awareness-ka aqaanaysid about the dru- um, drugs haddaa issue haysatid doctorkaada localka aadi kartaa u sheegi kartaa qofkan problems buu haystaa waa inaa caawisid ba ha- like um, aa umalaynin um, wax ma samayn kartid there's so many different avenues oo qofka caawin kartid hadduu drug abuse problem haysto sbs.com.au